marka ugu horeysa annaga qorshaha wuxuu ahaa inaan libi tagno libi ma may maysan suuragelin waxaan tagnay tunis oo ay joogaan dadka ka shaqeeya hay-adaha ka shaqeeya maaragtay libya waxaa meeshii tagay marka hore aniga oo maaragtay oo belgiumka ka socda gabadha oo special envoyga u ah migrationka maryam yaasiin waxaan meeshaas maaragtay aan kula kulanay sidaas oo kale wafdi uu hogaaminayay safiirkeeni eethoopia noo fadhiya doctor maxamed cali nuur isagana oo maaragtay iyagana ay u socdeen xaqiiq raadinta arrimaha afrikaanka o dhan annagana aan u socnay xaqiiq raadinta arrimaha dhalinyarada soomaaliyeed waa gartay marka maxaa idin ka hor istaaga inaad libiya tagtaan ood xogta soo ogaataan meesha wax ka dhacayaan waxdii khamiistii inaan tagnay aheyd libiya aan aadno waxaa naloo sheegay meesha markaan tagnay garoonka diyaaradaha maaragtay tripoli ayaa dagaal ka dhacay dagaalkaas oo maaragtay oo suurageliyay in shan beri ka badan ay airboortka u xirnaado kadambeystii ilaa iyo shalay airboortka waa xirnaa haddii maanta saaka u furin ma naqaan diyaaradii u n-ka hadda hadday bilaawaan markaan inay dadka ay qaadaan annaga waxaan haddana kow mar labaad haddana ballan kale in la sameeya noqotay inaan mataqaanaa aan aan tripoli tegi karno markaad tunis tagteen marka malaha waad ku dhawaateen libiya oo xogtii aad raadinayseen hay-adihii libiya ka shaqeynayaad aragteen maxaa xogahood ka hesheen arrimaha dhalinyarada soomaalida gaar ahaan wallaahi runtii xoogta aan helnay xoog aada u xun aada u qaabdaran waayo dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyarada afrikaanka meesha jooga aaday ugu dhibaataysan yihiin sidaad ka warqabtid libya waa waddan aada u weyn meelaha soomaalida lagu haysto xerooyinka soomaalida dhowr xerooyin ayaa soomaalida lagu haystaa qaar waxay ku yaalaan xuduuda suudaan meel magaalada laho alkufra magarantay iyo maaragtay bengazi hataa qaar badanaa joogo marka dadka la haysto sida loo haysto qaarna dawladda ay u xiran yihiin oo soomaalida kuwa dawladda u xiran way ku yar yihiin waayo dawladda libiya waxay soomaalida iyo dhowr kaloo wadan ay ka mid yihiin eritrea ilaa iyo todoba wadan oo ay soomaali ka mid tahay waxay u aqoonsan yihiin inay qaxoot yihiin inta kaleoo afrikaanka aan toddobadaas dawlada ama dawladaha kale wadamada adduunyada ka socda aan dawladahaas ku jirina haddii la qabto waxaa loo qaad waa waa la xiraayo waxaa loo arkaa dad wadanka sharci darro kusoo galay marka qaarka dawladda u xiran qaarka magafayaasha u xiran ma garatay iyo qaar maleeshiyaadka meesha ku dagaalaya u xiran ayaa jira marka xerooyinka ay ku xiran yihiin qaarkood waa lagu shaqaystaa subaxdii meeshii sidaa ka warqabta waa kuleeli qaboobi gaajo iyo dhibaata aada u xun baan soo ogaanay inay meesha ka jirto hay-adaha meesha tegay ee libiya hore fursadda ugu helay ee tunisia aad kula kulanteen baa xaqiiqdaa idiin sheegay ha xaqiiqdaas bay noo sheegeen waxaa kaloo marka annaga ujeedadeenu ay ahayd in runtii aan faafino in dawladda soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay maaragtay annagoo kaashanayna maaragtay midooda yurub oo ay kharashaadkii ay dhiibayaan oo ay mataqaana markaas aan la shaqaynan hay-adda i o m ta ama hay-adda qaxootiga oo loo yaqaano u n h c r ka in dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meesha waddankaas in haddii ninkii rabo ninkii rabo waanu ku celinaynaa ninkii rabo inuu waddan ku noqdo in waddanka loo celiyo waxaad hay-adahaasood u maraysaan hay-adahaasaa soo qaadaya ha ambasador cali fiqi waxaa jira hay-ado kuwa qaramada midoobana ay ku jiraan oo maalmihii u dambeeyey bilihii u dambeeyey dhalinyarada tahriibta ee afrikaanka ah ku boorinaya inay ka tagaan libiya oo laga qaadayo oo la geynayo dalka niger xerya qaxootiya oo ku yaala ama dalalka dariska la ah libiya qorshaha ma laga yaabaa in soomaali dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo hadda dhibaataysan oo heli kara fursad ay soomaaliya ku aadaan in dalka niger haddana la geeyo oo halkaa haddana ay kula go-aan oo muddo badan ay ku jiraan hay-adaha qaarkood ayaa gelin kara maaragtay damac maaragtay aanan runtii xaqiiq ahayn marka runtii inay ka fikiraan inaysan maaragtay damacaas ay uusan qaadin ay ay xaqiiqda ay tahay ninkii rabo inuu soo noqdo inuu degdeg waddankiisa loogu soo celin karo waxaa kaloo jirtaa in maaragtay dadka qaarkood kuwa dhahaayo maaragtay waxaan rabnaa qaxooti inaan noqono kuwa naftooda in loo qaadayo hadda loo rari doono waddanka niger niger marka nasiib waxaa dhici kartaa dhowr qofood oo yar yar dad dhibaataysan dhali ilmo yar yar oo kale in markaas ay fursad u helaan dibadda meel kale wadamo kale in la geeyo laakiin intoodii badan in meeshii wakti badan ay ku dhumin doonaan maaragtay kadibna la dhihi doono haddana waddankaaga iska soo noqdo arrintaa halista ayaan maaragtay ka digaynaa waxaan leenahay in alla ninkii in alla intii rabto oo soomaali dhalinyarada soomaaliyeed meesha ku dhibaataysan waxaa dawladda soomaaliyeed ka go-an inay maaragtay waddanka ay ku celiso haddana waa ku celinaya inta rabto keliya ma dad la khasbaaya ma jiro meeshaas ma doonayna in maaragtay dadka ay si kale u fahmaan inta doonaysa wadanka inay ku noqoto in wadanka lagu celin doono wa waa gartay maxaad kula tali lahayd dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo dhibaatada meesha ka dhacaysa maqlaya adoonsiga libiya ka jira maqlaya ayaa haddana naftoodii ku biimeynaya tahriibta oo kusii socda maxaad talood usoo jeedin lahayd wallahi ani waxaan talo usoo jeedin lahay nin kastoo rabo inuu mataqaanaa usoo kasoo tago soomaaliya in dhowr mar marka hore uu ka fikiro gaar ahaan waalidiinta oo cayaalkooda la sasabanaayo oo maaragtay nimankan mukhalisiinta sasabanaya in cayaalkooda ay u sheegaan meeshii runtii halis noloshooda ay ku galayso warbixinta wax nala sii waxaa ka mid ah meelaha qaarkood dadka lagu haayo konton qofood ama boqol qofood ayaa waxaa lagu hayaa qol yar marka waxaa dhacdaa naloo sheegay sida naloo sheegay in maaragtay midna mar u istaago u yidhaahda bal adi seexo indhahaas ku qaba anaa si istaagaya booskaaga dhaqaaqaya sidaasay ku nool yihin marka meeshaasna waa garan kartaa marka cudurada laga qaadi karo haddii qof oo maaragt maaragtay t b shi qabo meesha hadduu joogo kulli wuu ku faafinaya marka xaaladda runtii aaday u qaabdaran tahay